markuu yahay mid ogaana fahiya muqalladatun min halaaثati awjuh magta camdigu saddex waji baa laga adkeeyey marka qofku ogaa waxu dilo magta laga qaadaya saddex dhinac bay ka adag ko kawnuhaa xaalatan wacala ljani wamuhallat waa saddexdaas kawnuhaa xaalatan markaa waa in la shubo magta mar hadduu qofkani waxogaan u dilo magta waxaa la leeyahay kolkiiba keena muddo looma qabanayo midhka labaad ninkan waxaan geystay un baa lagu leeyahay midhka saddexaad geel wuu qiimo badan yahoo waa geel saddex meelood oo keliya loo qaybinayo muhallaf saddex meelood oo keliya ayaa loo qaybinaya ya saddexdii buu fasiray halaatiina xiqa wa halaatiina jadca wa arbaciina khali ay xawaami halaatiina xiqa xiqadu maxay tahay waa ta afar jirka ah wa halaatiina jadca soddon iyaguna maxay ah shan jiro waa lixdan halkaas wa arbaciina khalif iyo afartan lix jir ah dee lix jir rimaya wey dee geelay markaasu rimaye xawaamil khalifadu waa qaar geel rimo weeyo fii butuuniha awlaaduha caloosheeda ay ku jiraan awlaadeeda markaa geelaasi waa geel qaali ah oo afrajkiisa ama isku celceliskiisu intuu isugu tegaya marka marka afar jiro qaalmo shan jiro ah qaarma lix jiroo rimaya waa xulka geela waxaynu odhan karnaa laba boqol oo dollar ay isugu tegi karaa isku celceliskiisu waaya wain kaana camda khata dilkani haddii uu yahay dil aan ka sahayna camdulkhatiya fahiya muqalladatun min wajhin waaxid dhinac keliya unbaa laga adkeynayaa magtan dhinac keliya ka culusta kawnuhaa muhallaf waxay tahay mid saddexa saddexdan geelan qiimaha badan baa la qaadaya mukafafatun min wajhayni laba dhinacna waa laga waa laga dabcinaya kawnihaa muajala wa cala alcaaqila waktina waa loo qabanaya tolkaana bixinaya waad garantaysaana marka camdulkhata iyo shibulcamdi waa lagu soo tacriifiyey magta waxaa bixinaya tolka waa midh waxaana lagu bixinayaa muddo labadaa dhinac way ka fudud laakiin geela la bixinayaa waa geelaa qiimaha badan afar jir shan jir iyo lix jir geelu waa kaa wain kaana khata magtu haddii ay tahay mid gef fahiya aw fahya mukhafafa waxaa laga fududaynayaa min halaaثati awjuh saddex dhinaca bay ka fududtay kawniha muajala wa cala alcaaqila mukhamasa saddexdaa dhinac wey muajala wey muajala siduu kuu sheegi doono saddex sannadood baa loo qabanaya oo magta lagu bixinaya midka labaad caaqiladaa lagu leeyahay oo yaan lagu lahayn kii wax dilay aabihi may asalkiisa iyo farciisa midna laguma leh midka saddexaad waxa weeye geelu waa shan qaybood oo geel yar oo waxa ku jira geel yaryar baa ku jira oo geelu uu ka qiimo fududya kii hore marka dee calal caaqilati haddii la yidhi kan isaga waxba laguma leh innagana jifaa bay saaraan oo qofka wax dilaa waxaa la yidhaahdaa raaskaa jifadii bay bixinayaan toban halaad wey oo iyagu ay sidooda u bixinayaan jifadu hataa intay ku adkeeyeen bay weliba jifana sii saareen culays kale qofkan haddii uu khata iyo gaf waxu dilo dee isaga waxaba ku filanba naxdinta naxdintaau naxay ayaa isagii raaskooda ku filan dhiigaasi uu kusoo heday ila waa dad islaam ahoo ka xun dhiigi elidiise sidaa darteed jifana la saari maayo waxna la weydiin maayo kafaaradii una iska bixiyo qofkan addoonkii iyo labadii bilood iyo kafaaradii una iska bixiyo kafaaratlqatl markaa sida uu geelani u yahay shan qaybood ayuu kuu sheego waxa uu ku uhi cashiriina binta makhaab labaatan qaalmood waa shan waa laba jiro waa yarada nirgaha waa cishriina binta labuun labaatan qaalmoodna waa saddex jiro wa cishriina ibna labuun labaatanna waa qaalimo lablab oo saddex jiraa wa cishriina xiqa labaatanna waxa weeye afar jiro qaalmo afar jiraa wa cishriina jadaca labaatanna waa qaalmo shan jiraa markaa dee kuwan afar jirada iyo kuwan shan jirada afartan kan mooyaane inta hore ba iska aranuna aran iyo noocaa yaryada geela dee iska aheen qiimihiisu yar yahay wey isku celcelis waxay noqon kartaa boqol dollar meelahaas ama boqol iyo soddon soodaan oo kale aan maqlayay toddoba kun oo dollar bay iyagu qadareen boqol halaad marka calaahashi waa toddobaad waa laga yaabaa halkooda dee inay xoolo ku jiran yihin laakiin inaga marka la eego isku celceliskooda boqol iyo konton shan iyo toban kun oo dollar meelaha magta inay noqoto khaliijka oo kale imika waa saddex iyo soddon kun oo dollar magta ama qaarkoodna shan iyo afartan kun oo dollar baana qofka ka qaada inaga mararka qaarkood baa waxa dhacda kolka loo bedelo odayaasha imika haddaad yar ag fadhiisato ood waraysato marka ay waxaa wada wadaan nooca u qaabilsanay siday usii rifan iyo listan ugu sii ridayaanay usii wadaan bay kasoo saarayaan saddex kun oo dollar ama laba kun baabay isu siinayaan qaar boqol halaad boqol dollar isu siiyeyna waabaan arkay markii inflation ku jiray sidaa u wareegayay oo beri horey ku heshiinayaan lix bilood ka hor bay ku heshiinayaan inay markaa calahal u qaataan afar kun kolkaasu dabeetana bahalkii dee baaxaa degaya oo isagoo lix kun ahaa ayuu tegay dee imisa saddex boqol oo kun halkiin bay iyaga ugu joogta ay ku heshiiyeen dabeedna calahal afartii kun ay ku heshiiyeen dee kolkaa imika lagu dhufto waxaabay noqotayba boqol dollar ama boqol iyo konton boqolkii halaadba waa mucaaqadnimaday ka mid tahay allaahuma ilaa an yaqtula inuu dilo mooyaane qofkan idaa raximin maxram mid riximahoo xigta ah aw fi lxarami inuu ku dilo aw fi lashhuri lxurumi inuu dilo saddexdaa jeer magtii way adkaanaysa waxa uu kuhi magtu markanay sidan u dabacsan tahay waa markuu qofku khata waxu dilo khata ha u dila hadduu dilo mid xigtadiisa ah ama bilihii ashhur lxurumka ha wax ku dilo dhexdooda ama xaramka dhexdiisa wax ku dilo magtii way sii cuslaanaysa oo way sii adkaanaysa oo waxay noqonaysaa siduu sheegi doono musallata mid saddex qeybooda wahya bilaha xurmada li dulqicda wa dulxija walmuxaram wa rajab marka dulqicda waa taynaynu ku jirno dulxijana waa soo socotaa iyo muxaram rajabna waa taynu soo dhaafay fa inahaa magti takuunu waxay noqonaysaa muhallatatan mid la adkeeyay khaطa'an kaana aw camdan midkay doonaysaa noqoto ged iyo kas iyo ogaan iyo khaaba ha noqotee kol hadii saddexdaa meelood wax lagu dilo muqallada wey mid la adkeeye wey waaya walaa yuukadu fi libili geela lama qaado maciibun mid ceeb leh geel maciiba lama qaadayo markaa geelo lasoo dee waa geel walaalkaa lagu sabarsiinayo oo la dhaqayo caamays inuu noqdo ma ah oo qolo waliba ay ka inta leh iyo ka gabnada ah iyo ka liida iyo waxayna soo xulaan ma aha laakiin geel dee la dhaqan karo hagaagsan in magtii loo siiyo wey si loogu sawro fa in taraadaw labadii qabiil labadii qof hadday ku kala raali noqdaan cala alciwadi can ilibil ibilkii in ciwad laga qaato lacag lagu kala bedesho jaaza way iska banaan geello waa gool waa geel baa le wixii gooyaana waa geel marka ama geeli baa la kala qaadan doonaa ama qiimihii wasiilada ka maraya marka haddii taa lagu heshiiyo way iska fiicanta xataa haddii laga badiyo iyo haddii laga yareeyo iyadana kol haddii lagu kala raali yahay oon meesha qasab iyo jujuub ku jirin iyadana waa iska jaayid dhibku waxa uu joogaa marka xeerkii lasoo dhufto xeerkii soomaaliga ay yidhaahdaan war annaguba kal hore intaasaanu idinka dayn intanna waanu idinkaga qiimaysanaye dee xeerkaa dambasweynaha saa meesha inoo yaala marka la idhaa balaayo la dambasweyne kaas ha iska hadha kaas waxa weeyaan waa mid sharciga ilaahay lagu duminaya kaas waatanaynu imika sheegayno marka la isla ogolyahay ciwad baa la kala qaadan karaa geel buu sharcigu qadaray laakiin haddii lagu heshiiyo in lacag laga dhigtana waa la heshiiskaa soconaya cidda heshiisku ka go-ayaana maaha nooc kale oo meeshan iska dhex qaadaye waa dadka dhaxalka leh ama xoolaha yeelanaya wey rag iyo dumarba iyagoo la wada weydiinaya weliba haddii sibiyaan ay yihiin iyaga sibyaanta mar walba sidii maslaxadooda ku jirtuun baa la wadaya wadiyat lmar'ati fi nafs wakayriha magtii ruuxa dumarka ahi xagga qudha iyo qoontaba marka la eego nisfu diyati arajul magta ninka un barhkeed wey nisfu diyati arajul ninka magtiisa barhkeed wey oo iyadiina waa konton xubnaheedii ama qoomihiina dee wuxuuna noqonayaa dee barhkii muudixadii laba halaad iyo barh jaa-ifadii dee iyaduna dhowr iyo toban unbay noqonaysa sase lagu wadaya xadiid baa jira markaa sheegaya inay ka wada soconayaan ilaa huluthu diyati rajul la gaadhayo dhowr iyo soddon halaad inta la gaadhayo wixii ka hooseeya inay ka wada soconayaan ka waa daciif bay idhaaheen saa darteed baana wax ugu binay wadiyat lyahuudiyi wanasraaniy kuwa ahlulkitaabka yahuudda iyo kiristanka iyo magtooda huluhu diyat lmuslim qofka muslimka ah magtiisa hulufkeed weey waa imisa saddex iyo soddon iyo hulu mid ingiriisay kow kaga siiyeenoo dabeedna wadaadadii buu yihi bal ka warrama dee intana igu sheegay kolkaasu dabeedna yidhi say u dhacay waxa weya nin caddaana bu ahaa reer yuruba kanina mid afrikaan u ah markaa waxa weeyaan dee in isaguba uu bato waaba la casilayba ninkii dee barasaabnimadiisiiy waxaa layihi dee meesha ilan danaynu ku qabnaa ka weyn intan eh ninkan maslaxadii ka weyn baynu ku qabnaaye dee inaad la socotaaba ahayda inaad la muranto ma ahayd markaas sidii un kaga qaadwey markii isticmaalka wadiyat lmajuusiy kan dabcaabudka baaniyaalka huluhaa cushri diyat lmuslim qofka muslimkaa magtiisa cushurkee huluthaanki wey cushurka magta cushurka boqolka halaad waa imisa tobankaa halaad huluthaankooduna waa lix halaad iyo huluthaan lix halaad iyo huluthaan wadiyat lmajuusiyi huluthaa cushri diyat lmuslim qofka muslimka ah magtiisa oo toban meelood laga dhigay meesheed meeshaa huluhaankeeda lix halaad iyo huluthaan wadiyat lcabd addoonka magtiisu qiimatuhum weeyaan waa kolba qiimadiisu waxay laba xooleen marka haddii uu qiimihiisii waxaa dhici kara inuu boqol halaadba ka bato inuu ka yaraadona way dhici kartaa wa acdaa'uhu wa jiraaxaatuhu xubnaha laga jaro iyo nabarada addoonka lagu dhufto maa naqasa minha yajibu fiiha maa naqasa minha waxa ka nuqsaamunbaa la bixinaya masalan haddii addoonkii gacan laga gooyo waxaa laleeyahay isagoo gacantaale qiimihiisu misuu noqon lahaa shan boqol oo kun isaga oo bilaa gacantiisii qabana sideed boqol saddexdaa boqola dhib farqiga ah unbaa la bixinaya maa naqasa minha marka saylada la geeyo imaka neefka xoolaha had iyo jeer marka dee in uu leeyahay nabaro la iibinayana dee waa qiimo markuu salam yahayna waa qiimo markaa farqiga udhexeeya wey wa fii ma idaa daraba badnahaa marka qofkii uu ku dhufto ruuxii dumarka ahayd ee uurka lahayd caloosheeda ulaad kaga dhufto ama nabar fa alqat janiinan dabeedna ilma ay soo tuurta mayitan dhintay quratun baa ka waajibaysa qura quradiina waa fasiree waxau ihi wahiya cabdun aw ama ama waa addoon ama waa addoon saliimatun nabad gashay wakaas waxa uu ku sheegay markii uu dadkii ifka jooga sheegay kii uurjiifka ahaa magtiisiina waa sheegaya macnaha ilmihii yaraa ee caloosha ku jira haddii nabar ku dhaco oo lasoo tuuro inta hooyadii nabar lagu dhufto oo uu soo dhaco waxaa laga bixinayaa qura addoon ama addoon marka dee waktigii nabigana calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii sunan ku jira ee xasankaa uu sheegay ruux dumarabaatu kale dhagax ku tuurto dabeedna waxay kasoo tuurtay wixii caloosheeda ku jiray markaa nabigu shan halaad buu ka qadaray qura quradiina haddaba wuu si iftiimiye waxau ihi addoon iyo addoon wey dee mana haynaba labada midnabe maxaa la yeeli kuwaasoo biqiimati nisfi cushri diyat lab magta aabbaha nisful cushurkeeda udhigma aw amase cushri diyat lom hooyada magteeda cushurkeeda udhigma macnaha waa shan halaadun addoonkan qiimihiisu waa inu shan halaadi ee shantii halaad baa sidaa haddii loo eego magtii aabbaha nisful cushurkeeda haddii hooyada sidan hooyada magteeda la eegana waxay noqonayaan cushurkeeda iminka kontonka halaad kontonka markaad toban meelood uqaybiso waa imise shanaad waa toban shanaad toban shanaad wey marka waxa weeyaan hooyada magteedii cushurkeed wey kolka boqolkii aabbaha la qaybiyana dee waa nisful cushur oo cushurkii waa toban halaad tobankaa niskoodiina waa shan macnaha quradan iyo addoonka la bixinaya ilmaha yara caloosha ku jira laga bixinaya ama wuxuu u dhigmaa nisfu cushri diyat lab ama wuxuu u dhigmaa cushru diyat lum ayuu u dhigmaa markaa wr warkii wuxuu iska noqonaya ilmaha caloosha ku jira marka lasoo tuuro waa shan halaad laakiin shuruudaha uxidhan waxa weeye inuu soo dhaca waa kow horta dee xadiidkaba kusugan fuqahadana mar walba ay cadaynayaan alqat buu ila ku yidhi halka minhaajkuna infasala uu markaa sheegayo shardiga labaad waxa weeye isagoo meyit oo dhintay inuu soo dhaco marka haddii uu soo dhaco isaga oo horta haddaanu sooba dhicinba waxba kama waajibayaan sababtuna waxa ay tahay licadami taxaquqi inuu ilmo yahay iyo in kalean laba xaqiijinayn oo waxaa iska suuragala dee inuu neef yahay inuu fiix yahay waxaa iska suuragala inuu maaragtay wax kala yahay ila etoobiya waa ku sheegaya iminka magaalo yaroo meeshaa tigrayga degaan ilaa saddex boqol oo dumar ay ka qaleen riximka fiix ayay sheegaya oo ta ugu yarna laba kiilo ay kasoo qaleen ta ugu weyna fiixdeeda ugu weydna shan iyo toban kiile ayay umiisaanmaysa balaaya ilaahay ku sallibasho waa aafada iyo waxa ay wadaan macsiyadaah wadadan oo kale way dhacdaa inkastoo cabdulqaadir cawda kitaabkiisa uu tashriic aljinaa-i uu idhaahdo waktigaa la shardiyayay macnaha infisaalka waxau ahaa intii aan qalabkan mucaasirka ah ee ilmaha jiritaankiisa lagu ogaanayo intii aanu jirin laakiin imika dee marka sidaa loo shaybaado ama loo mariyo combyuterka waxaa la arkaya ilmihii dee waxaan inuu ilmo yahay aanu cadiyo wax kale toon ahayn marka haddii arrintu ay noocaa tahay kollay quradii way waajibaysaa buu leeyahy isagoo haba isku dhintee adi hore laakiin sidaasay odhan jireen shardigan labaadee maydka hadduu isagoo nool soo dhaco waataynu soo marayna dee fii baab ljanaaza wasiqtu kalkabiiri in daharat fiihi amaaraat lxayaa dhicisku waxa uu la mid yahay qofka weyn haddii astaamihii noloshu ka muuqdaan haddii astaamihii noloshu ka muuqdaan ka weyn buu la mid noqonaya magtiisii baa waajibaysa jinaasadiisii in afartii arrimood loo sameeya ayaa waajibaysa dhaxalkiibaa sugmaya markaa dee inan iyo inanka uu yahun baa la eegaya hadduu isagoo nool soo dhaco laakiin haddii uu soo dhaco isagoo baktiya inanba ha ahaadee waxa weeyaan shantaa halaad sharcigu saas u qadaray marka wadaadada halkaasi way ku laaqantahayoo qaar fara badan baa mid la isku aasay dhakhtarna aanu eegin unbay shan halaad ka soo qaada qaarkoodna dee waabay ku yar dadaalaano malaa maskaxda unbay ka fikiraanoo nin iyo afaan udhaxaysiinaynaa bay idhaano shan iyo toddobaatan bay kasoo qaada qaarna ka nool iyo ka dhintay ayay isku khaldaan oo mar marka isagoo baktiya uu soo dhaco bay idhaahdaan dee hala eego waaba inan waa boqolkiisii waxaan oo dham waxa weeyaan waa macrifo xumad ay ka mid tahay waaya wuu kasii socday waxau ihi haddaba walcaaqilatu tolkan la sheegaya ee magta xil qaadaysa iyo alcasabaatu alcasabaat de casaba waad garanaysaa isu sheegi mayno baabulmiraas baa soo martay dadka qaarkood casabay ahay qaarna dawilmiraas waxay ahaayeen dawil arxaam qaarkoodna maxay ahaayeen dawilfuruud markaa dawilfuruudii iyo halkan ba iska dhig iyagu kuwii raximka ahaa ee waa kuwii casabada ahaa wey alcasabaat maa cadda alaba waljadda walibna wabna alibn intaa ka reeb aabbihii iyo awowgi inankii iyo inankuusii awowg ahaa kuwaa waa laga reebaya oo ninku markuu wax khata u dilo aabbihii iyo awowgii lagama qaaday inankii uu dhalay iyo ku awowga u ahaana lagama qaaday asalkii iyo farca waa laga reebaya oo iyagana xadintaasaa ku filan yacni ana usuula aljani wa furuucahu laa yacqiluuna wakada usuul almuctiq wa furuucuh walaa yacqilu faqiirun walaa sabiyun walaa majnuunun dadkaasi iyagu ma soo gelayaan tolka dadka magta laga qaadayo kuma jiraan saddexdani barlaawihii iyo sabigii iyo kii waanlaa halkaa waxaa ku baxay tii soomaalida ay odhan jireen qooloola loo qaybsanaya oo muxuu inoo tarayaa wixiisa haddii aan waxba haynba dee isagun baa isakiisaasi waxba inoo tari maa faqiir macnaha meeshii qabna lagu qaybsanaya qoroole maaha wey markay lahjadoodii ku hadalno qabnada waxa weeye inta waxaysa ee aqniyada ah laakiin mar haddii lagu idhaado waa bahashan lacagta iska kii qoroola loo qaybsada waxa weye faqiirkaa laga doonaya xataa dee waa inaad usheegtaas idhahda war ilaahayba kuma waajibina laa yukalifullahu nafsan ilaa wascaha adeer faqiirka waxba lagama qaadee markan ay faqiirka kuleeyihiinna had kalaa ku hoos jiro waxaa loo durxunayaa un ila isaga waxba laga heli maaye ka ay isxigaan ayaa la tuulaya markaa waxhaysta taasaa la raraya halkii tolka wixii waxhaysta o dhame ka qaybsan lahaayeen ayaa waxaa laga yaabaa midna faamiligiisu inaan wax faqiiraba lahayn oo intiisii inuu bixiyo midna in dee boqol nin oo fuqaro ah ay ku xiran yihiinoo dabeed isaga un lagu miiso oo lagu raro adaa suuragala markaa sharcigu waa dheelitiraya oo dadka wixii waxaysta waxa laga qaado dadkan fuqarada ah ha la iska daayo iyaga waxa la siiyo sabigana sabigii iyo agoontii iyo kuwa iyagana aqniya xoolaba ha lahaadeene waxba laga qaadi maayo tii waalaana dee iskaba daabaa halkaasi waxay u baahan tahay sixid bay markaa u baahan tahay xagga taqaaliida iyo dhaqanka marka la eego qadiyaddu waxay la xidhiidhaa nusra ayay la xidhiidhaa hilimaad dee dhaqaale la isugu hiilinayo hilimaad sharcigu ogol yahayna wey qadiyadii lawa khada iyo gafe markaa dadka nusrada laga doonaya waa dadkaa dee mukalafiinta ah laakiin qof aan mukalafba ahayn maxaa dee muxuu kugu heliyaa marka waaya walaa kaafirun can muslimin waa cagsu kaafirna caaqil walaa yacqilu kaafir can muslim qofkii gaalka ahaa ma kama bixinayo qof muslima cagsiguna waxa weeye qofka muslimka ahi mid kale isxigaanoo gaala waxba kama bixinayo waaya fayajibu waxaa ku waajiba calayhim kuwan diyatu nafsi alkaamila magtii dhammayska tirnayda qofka laga bixinaya baa waajib ku ah tolkan acni acni almi'ata min alibil boqolkii halaad baa laga doonayaa fi halaati siniina saddex sanadood waa inay ku bixiyaan waa loo fududeeya weliba fatajibu calaa kulli qaniyin mid kasta oo qaniyaba waxaa ku waajiba cinda alxawli markuu sanadku soo dhammaado fii kulli sanatin sanad walba nisfu dinaarin nisfu dinaar wax iska yarday nisfu dinaar kuu iska bixinaya waa wax u dhigma maxaynu odhan karnaa laba garaam oo dahaba wax yar ayaa sanadkii dhammaa uu iska bixinaya wa calaa kulli mutawasitin kii kasta ee mutawasitka ahaa ee dhexdhexaystayna hayntiisu ay iska mutawasitka ahayd rubucu dinaar isagana waaba intaasuu bixinaya kaa horena afar garaam buu ahaa kanina laba garaam wax noocaas waxaan badnayn ayay bixinayaan fain baqiya shay-un waxbaa soo hadhay oo dadkii xigtada u ahaa oo dhan markii wixii laga wada ururiyey makti ee saddexdii sano laga ururiyey weli makti waxba hadhan ukida min bayt ilmaal baytulmaalkaa laga qaadaya bangiga muslimiinta ayaa bixinaya kolkaa ilaa makti khata bay hayda ogaan may hayn sababtuna waxay tahay baytulmaalkani dee qofkan muslimkaa cid dhaxasho haddii la waayo dee kii dhexli lahaa wey lacagta lagu shubi lahaa ee markaa wax wax ka bixiyo la waayana ha laga bixiyo nebiguba waad garanaysaa dee mararka qaarkood baa intoo arrin la isku qabsaday buu ka bixiyey xoolo u hayay ayuunbuu ka bixiyey intuu iskaba dhacfayba warkooda dadkiisa is wa ilaa haddii kala dhe haddii kaloo meeshii baytulmaal jirinna fa min aljaani baa laga qaadaya kii wax keysa mar haddaan u baan jirin dadkii tolka ahaana bixin kari waayeen waa in markaa laga qaadaa kii xoolahan isagaa kii jinaayadan geystay baa lagu soo noqonaya oo la leeyahy cid kaloo bixisaa la waaye in badan baa lagaa warwareega bal iska bixi kaasina wakaa waa markii maktu kaamil ahayd boqol halaad ay ahayd wey xaaladeedii saasaynu kusoo sheegay wain kaana alwaajibu aqala min diyati nafs alkaamila waxaan waajibay hadduu yahay wax ka yar magtii qofkee dhammayska tirnayde boqolka halaad ahayd wax ka yar hadduu yahay sida ka waajib aljiraaxaat nabarada qoomihii ka waajibaya wey wa diyat ljaniin janiinka shantii halaade ka waajibaya wey waalmar'ati kontonkii ruuxa dumarkaa wey wadimiy iyo kii baaniyeelkahaa weeye magtiisiyoda iyana yaray famaa kaana wixii ahaaday qadra thuluthi lkaamila magta kaamilada ah huludkeeda wixii la-eg aw aqalo ama ka yar fa fii sanatin baa lagu bixinaya wixii saddex iyo soddon ah ama kasii yar sanad dhexdii baa lagu ururinaya oo dadka aqniyada ee wax haysta lagaga ururinaya wain kaana haddii uu yahay athuluthayni laba huluthaan macnaa lix iyo lixdan aw aqala ama wax ka yar oo laakiin saddex iyo soddonkiina ka badan hadduu yahay fa huluthu fi fii sana huludka sanad baa lagu bixinaya walbaaqi fi thaaniyati baa la bixinaya wa kaa masalan magtani saddex iyo soddonna way ka badan tahay lix iyo lixdanna iyo wixii ka yar weeyey lix iyo lixdan iyo wixii udhexeeya saddex iyo soddon markaa saddex iyo soddonkanna sanad ha la bixiyo inta kale ee soo hadhayna sanadka labaad ayaa la bixinaya waxaa laga qiyaasanayaa maktiiba saddex sanadood baa loo qaybinayay sanadkiiba waa in saddex iyo soddon la bixinayay markaa imikana halkaasaa laga raaraacaya fain zaada cala huluthayn waxaan laga doonayo tolka haddii uu ka badan yahay lix iyo lixdan halaad fathuluthaani fi sanatayn huluhaankan laba sanaa la bixinaya sanadku waa hulutha garo wlbaaqi fi thalit ya wlbaaqi fi thalit inta soo hadhayna waa sanadka saddexaad baa la bixinaya mar haddii wixii khata ay tahay dadkan baa loo fududaynayaa walaalihii geelidani ku timidna waa inay xaqoodii helaan kuwan kalena wixii oo si macquula dee looga ururinayo oo aan ku dugle ahayn waa inay dadkiina waa dad islaamahoo dee meeshii la adkeynayo meeshii kale ayay isla garanayaan marka xadgudubkiibay yaraynaya qofkii xaqiisiina wuu doonaya si wanaagsanna waa u doonaya oo waa kan dee ilaahay labada qoloba ka mus kala muslaxaye leh faman cufiya lahu min akiihi shayu faاtibaacu bilmacruuf waadaaun ilayhi biixsaan marka kalina waa inuu si wanaagsan oo macruufa u raaca oo uu idhaa maktiisi hebelow saddexda sano kaga urursada waadaaun ilayhi biixsaan kan kalena waa inuu si ma isaguna ixsaan u siiya macruuf iyo ixsaan labadaasaa ilahay uu kala sameeyey faatibaacun bimacruuf kan kalena waa adaaun ilayhi biixsaan marka meeshii isqabsiga ayay ilahay u yaraynaya in qof waliba xaqiisa u barto wa kullu cudwin mufradi bal haddaba xubnii buu galay garo xubnaha magtoodii buu galay marka markaasaa waxa u yihi wakulu cudwin xukm xubin kasta inbaa kuu dhiman wakulu cudwin mufradin xubin kastoo gooni u socda oo fiihi jamaalun wamanfacatu qurux iyo dheef leh xubinka ka mid a xubnaha jidhka ee iska gooniya quruxna leh manfacana leh idaa qutica marka la gooyo wajabat fiihi diyatun kaamila mag dhamaystiran baa ka waajibaysa mag dhamaystiran baa ka waajibtay kolka keligii la gooyo diyo kaamila oo diyadaasoo mithlu saaxibi alcudw xubinkan isagii qofka uu ku yaalo magtiisiu baa ka waajibaysa low qatalahu hadduu dilo wixii dumarka ahayd gacanteedii waa konton kii ma kii isaguna ahlu kitaabka ahaa maxay noqonaysaa dee intii uu kuu sheegaya hulutadiya qofkii muslimka ahaa dee waa boqolkiisii markaa xubin kastoo manfaco leh quruxna leh marka la gooyo wuxuuna laga bixinayaa qofkan magtii laga bixinayo oo kale qofkan xubinka ku yaalo unbuu daba soconayaa magtiisa tusaale buu ku sheegay waxa wakadaa sidoo kale waxa ah kullu cudwayni min jinsi laba xubin oo kastoo isku jinsiya fa idaa qatacahumaa labada xubinba marka uu gooyo fa fiihima diyatu mag kaamilaa la qaadaya wa fii axadihimaa midkoodna nisfuhaa magta barhkeed baa la qaadaya wakadaa sidoo kale waxa ah almacaanii waxyaabihii markaa aan la taaban karayn iyo walla daaifu waxyaabihii qarsoonaa ee iyaguna dheesa ahaa saddex buu sheegay mid keligii mag laga bixinayo oo uu ku yihi waa cudw iyo laba cudwi oo isku ladhan oo magtooda la wada bixinayo iyo kan saddexaadoo latiifa iyo shay macnaa uu ku sheegay kaa hore tusaalihiisu waxau noqon karaa matalan dekerkii oo kale buu noqon karaa waa cudwi keliya oo jamaal iyo manfaca ay ku jirto waxa uu noqon karaa carabkii ayuu noqon karaa isaga laftiisana oo dee boqolkiisii isagana la bixinayo waa halumajar waa jiran xubno kale kelidaas kuwan laba labada ah uu kuu sheegayaana labadii gacmood labadii indhood labadii dhegood labadii lugood waxyaalaha wey macaanidan iyo ladaaiftan uu ku sheegayaana dee wuu soo wadaayo waa waxyaaba markaa qofkii dee u qarsoon oo awood ilaahay uu siiye ah oo dee khayrkiisa uu badan yahay sida dee hadalkii iyo araggii iyo maqalkii iyo caqligii iyo socodkii iyo waxqabadkii iyo awooddii kaadihays iyo awooddii saxarahaysashada tii dhalmada tii labadxuljimaac sulbigii waa fara badan yahay calaa kulli xaal marka qofka la sarifo ilaa laba kun oo magood ilaa laba kun laba boqol oo magood buu noqon karaa oo ninkii waxaa la gaadhsiin karaa laba boqol oo magood waxaan leeyahay labaatan magood oo min boqola laba kun oo halaad baa la gaadhsiin karaa waaya tii buu markaa tusaalayaasheedii kuu sheegay waxa uu ku yihi fa fii kulli macnan macno kasta shay kasta oo manaa macnaha wuxuu uga jeedaa markaanuu macno leeyahay shay kastoo latiifo ah oo minhaa macaanida ka mid a addiyatu ba ahaatay makti oo kaamila fa fii kulli macnan minha diya oo minhaa macaanidii ka mid ah addiyatu ba ahaatay macno kasta oo macaanidii ka mid ah latiifo kastoo lataa'ifkii ka mid ah mag baa ka waajibta samcigii kalaamkii waa macnaa lagu sheegayaa kaa waxna dee wuxuu ahaa waa kuwa manaadiqada waxaa kala sheegeen jawhari iyo sheecaradiy wey oo wax la taaban kara iyo dee waxaan la taabanayn sida kalun loo dareenayo ta waxyaabahani waa waxyaabo jira sugan manfaco leh laakin aan la taaban karayn hadalkii ma taaban karaysid araggii ma taabanaysid maqalkii ma taabanaysid sidaa darteed buu macaani ugu sheegaya waa jawhari iyo caradi waaya fa fii qaطci اludunayni addiya labadii dhegoodoo la jaro mag baa ka waajibaysa labada sameecadood haddii la jaro hadda iyadoo maqalkii qofkii usoo hadhayba labada dhegoodoo haddii maqalka laga gooyo dee waxa weeyaan boqolkiisii weeye qof waxna wuu iska maqlayaagu ila waa sameecadii un tani wixiisii hore ambarafayarkiisii alaabtiisii kalaba hooseeya waaya wa fii axadihimaa midkoodna nisbuha barhkeed baa markaa ayaa laga bixinaya haddii dheg unuu jaro waa kontonkeedii ama magta barhkeedu haday dumartiina waa shan iyo labaatan wa miluhumaa labadan dhigood waxaa la mid a alcaynaani labadii indhood oo markaa haddii dee lasoo saaro wey hadday kuma jiraanoo nuurkii laga tagsiiyana dee iyadana macnihii baa laga tagsiiya shaygii macnaha markaa washafataani labadii jabnood baa iyaguna sidoo kale ah qofka haddii jabnihii laga jaro haddii in laga qoomana dee intaasubaa loo qiyaasaya walaxyaani waa labadan lafqadheed labadaa dee fuqa hoose fuqan kore madaxuu ku tirsan yahay laakiin fuqan hoose daamankaa hoose halkan garhku ka baxa iskaga yaala halkanna dee meelaha dhagaha ku jira hadii lagaba soo siibo qofka waay waa walkafaani labadii cumaacumood waa labadaa intaaba laga farxasho walqadamaani labada gomadood iyo wixii ka hooseeya biasaabicihima iyagoo farahooda wata tobankooda farood walalyataani labadii bodhagood oo dee maqcadkii qofka uu ku fadhiisanaya walunhayaani labadii xiniyo waljfaanu iyo dabooladii indhaha xiribaha maaha waa daboolada qaybta kore iyo qaybta hoose in waliba laba dabool bay leedahay oo dee ka ka dheecaanka uhayo inay engegto ka ilaalinaya haydaroonigtaa ilahay uu u sameeyey ku haya waxalamata almar-a iyo labadii ibood ee naaskii ruuxa dumarka ah magteedii baa iyadana ka waajibay xalamadu sad iyo xalamaa kala jira sadiguna waa inta buuran xalamaduna waa inta yara ilmuhu afka geliya wey ee madow marka wafi waxaa mutuunta qaarkood ay ka odhanayaan sida minhaajka oo kale wafii xalamatayha addiya wafii xalamatayhi xukuuma isagana waa xukuuma ninka haddii xalamateynkiisii la jaro xalamateynkeedii hadii la jaraba dee waa mag kaamila waa meel la odhan karo waa lagu laqsii karaayo meelay uga mag badan tahay wey ruuxa dumarkaas oo may odhan jirin ciyaalku markay googaalaysanayaan waxaad garataa raggu halku geela uga wenyahay u wareerayaa un qof halma geelan weyn buu ninku meel uga wenyahay dee dhagaha ayay taa udhacaystay odhan jireen halkana waxa wey halkay ruuxii dumarka ahayd uga mag badan tahay marka la idhaahdo ninka de waa labadeedii naas ama labadeedii ibood maxaa yeele isaga kuwiisa dee wuu iska sitay un oo garanunbu ku gashanaa laakin tan dee carruur dhan baad shaqaysay oo saad tahay bay ahayd marka waaya wa shufraaha iyo labadeedii shufraan oo markaa farjiga labadiisa hareerooda haddii dee iyadana waxyeelo ay ku timaado kolba wixii waxyeelo gaadha iyo haddii la gooyo iyo waa magteedi wamarin wamarin alodun alanfi baan ujeeda wamarin alanf sanka intaa jilicda san inta jilicda san ayaa magtii oo dhan ah marka haddii dee dhinac la jarana waa thuluhudiya haddii laba la jarana waa thuluthaat haddii saddexdaba la jarana waa thuluth haddii fur loo yeelo ama la faruurana dee inta nuqsaantuun baad eegeysa oo iminka saydhka ama dhinaca ayaa in la faruuray dee saddex iyo soddonkiisii inta nuqsaantuun baad qiyaasaysa intaad saa u eegto aybaad balcadkii inta joogtay iyo inta tagtay unbaad isqiyaasay wixii ka nuqsaamay toban halaad shan halaad waxaasuu noqon karaa laakiin marka maalinka sidiisa loo wada jaro intan qasabada kasoo hadhan lafta wixii kasoo hadhay wey maalinka walisaanu carabkii wey isagana oo carabkii iyo waxa iswadaan saddex arrimood baa kala jiro sawdkii iyo hadalkii iyo carabkii iyo dhadhamadii waxoo dhami way isku dhow yihin markaa sawdku waa ka hadhan yahay laakiin hadalka iyo carabka iyo dhadhamada dee way islaasimaya marka haddii qofkii carabkii lagu dhufto oo dhadhamadii ay ka tagto hadalkiina uu ka tago dee waa laba mooqood carabkiina wuu joogaa garo hadalkii baa masalan ka tegey oo keliya dhadhamadii iyo carabkiina way ujoogaan waa latiifa ama shay macnaa ayaa ka tegay marka dee markiisi waas haddii la wada jarana waa mar waa ma keliya markaana la soco walxashafatu intaa hore weeye dekerka qaybtiisaa hore ee u horeysa oo iyaduna qaybta dambe haba joogtabe laakiin haddii intaa hore tagto manfacadii way luntay iyo dareenkii iyo wixii o dhan waa baaba meesha wa jamiicu deker dekerka dhammaanti oo haddii isaga iyo xashafadiiba la iswada raaciyo waa makti un wakadaa sidoo kale waxa ah fii shalali hadihi alacdaa xubnahan engejintooduna waa lamid engejintooda fii shalali hadihi alacdaa xubnahan kuwooda engegan marka la waxyeeleeyo ayaa makti ay waajibaysaa ha u qaadanin way isku kaa dabarogaysaa dad saa ufahmay ee waxa weeye fii shalali hadihi alacdaa xubnahan engejintooda haddii dhaawac la gaadhsiiyo oo ay engegaan baralives ay noqdaan ama faalijuu ku dhaco magtoodii baa waajibaysa masala gacan buu ku dhuftay markaasuu waxqabadkii ka tegay awooddii badjiga waxqabadka ayaa ka tagtay haye gacantiina way joogtaa dee markaa waxaa waajibaysa un diyada isku diyaheedii unbaa waajibaya wakadalika xabad haddii qaybtan dambe lagaga dhufto oo waxyaabihii macaanida ahaa iyo awoodihii oo dhamme ay kaga tagaan labadii badiyood baa loo qadaraya oo shalal ku dhacay labadii addin oo iyagana shalaal ku dhacay dekerkii iyo duburtii oo shalaal ku dhacay mama maslaku lbawl iyo maslaku lgaayb quwat lmashi waxaasaa la isugu wada daraya baaskiiladiisana ha wato markaa xagga koran waxaa ka cuno kolka haddii xubnahan shalaal ku dhaco iyadana waa la wada qadaraya walifda ifdihiina isaguna waa saas oo kale ifduhu macnaha waa ruuxii dumarka ahayd oo intaa farjiga iyo duburta udhaxaysa ay meesha ka baxdo isku furmaan oo halkii kaadi iyo saxradu ay mid keliya noqoto taasi haddii ay timaadana waxa weeye ama sawjkii ha ku sameeya ama cid kale waa maktiun wasalkiljild waa haraggii oo qofkii laga siibo si looga siibayba haddii ay dhacdo in haraggii laga wada siibo qofkii dee waa baruur bacad u taalla markaana waxa weeyaan magtiisa wa kasri sulb haddii adhaxdii laga jabiyo qofkii iyadana waa makti oo keliya jabinta laftigeeda unbaaba maktiya laakiin haddii ay dhacdo in awoodii socodka iyo tii dhalmada iyo maxaanku dhahaa waxyaabo kale ay saamayso iyadana sidoodaa mid walba loo qadaraya mid walba sidiisaa loo qadaraya dee kolley kitaabku waa mukhtasar oo dee waa kasoo wada isba waidhaab alcaql maqalkii hadi waxaan leeyahay waxgaradkii nabar baa ku dhaco u waashay waa makti wasamci maqalkiibaa ka tegay intuu nabar ku dhacay awi dawi ama araggii isha ayaa ka tegay awi nudqi ama hadalkiibaa ka tegay awi shami ama urintiibaa ka tagtay awi dawqi ama dhadhankii intaasoo dhanna mid walba waa mag kaamil ah kolba qofka waxani ay ka tegeen magtiisii oo kaamil ah unbaa imaka la bixinaya wa fii kulli isbacin far kasta cashrun min alibil boqo waxaa toban halaad weeye far kasta waa toban halaad markaa dee labaatankii faroode qofku maxay noqonayaan waaye laba boqol dee wey wa fii kulli sinin khamsun ilig kastana waxaa laga bixinayaa gaws iyo dhool iyo fool iyo mici way iswada leegyihiinune khamsun shan halaad wey waa xagga ragga marka la eego dumarkana dee waa laba iyo badh marka qofku imise ilkood buu leeyahay mise inaad tirisaaba kaaga bahanta ragga qaar aanu uga soo bixin baa jira malaanay u dhamaystirmin weliya bal intaad haysuun tiri labiiyo soddonkaad boqol iyo lixdan miyaynu dhahnaa boqol iyo lixdankaasa iyagana haddii uu markaa idhaa bal sharaabkan kaba uu dawa luqluqsiiyo oo wixii oo dhan iba saydhmaan soo daataan boqol iyo lixdankaas wey wa ama aljiraaxaatu fi lbadan nabarada jidhka ku dhaca falxukuuma tajibu fiha xukuumaa waajibaysa waa ka ugu dhib badan wey ee u baahan waayo aragnimo iyo qofku tadbiiq camaliya inuu sameeyo oo dad waxaan soo waday oo muddo la kulmo oo aanu iskaga kicin xukuuma waxa weeye qofka haddii masal uu jabo waana naladuna xukuumadaas aabay u badan yihin dayma haddii xabadi ku dhacdo oo meel ay jiidhayso ama lafaha dhaadheere ay jabaan amaba markaa si inuu noqdo jirhkiisa ama dildilaac uu ku yimaado dee waa xukuuma xukuuma lamaa yaraahu lqaadi qaadigu waxa uu qadaro wey marka waxaa loo eegayaa laba arrimood annaqsu washayn wixii foolxumo uu reebo nabarkaas foolxumo wixii uu reebo iyo nuqsaan wuxuu reebo labadaasaa loo eegaya marka labadiibaa mid walba ijtihaad dheeraada lagu samaynaya oo qofkii masal marka gacantan ka jabo la doonayo dee in la xaqo waa in imtixaan lagu sameeya tijaabo oo gacantii bidig iyo tii bidix laysu eegaa awoodoodii waxqabadka la qiyaasa alaabo la yidhaahdaa qaad dhaqdhaqaaqyadeedii kala duwanaa iyo wareegii ay samaynaysay gacanta laga wada tijaabiyaa dabeeto wixii qadarana wixii ka nuqsaamaa la eegaya sida awoodda badshigoo kale wixii kalena dee xukuuma markaa lagu samaynaya waxa uu ihi waljiraaxaatu jiraaxaadkii oo fi ra'si ahaatay walwaji nabarada ku yaalla wejiga ama madaxa famaa duuna almuudixati muudixada wixii ka sokeeya fiihi lxukuumatu ba ahaatay nabarada ku dhaca wejiga iyo madaxa waa ilaa toban minhaajku waa tirinayaa baan filaya tobankaa nabar inta aan la gaadhin muudixada afar baa ka sokeeya daamiye iyo baabica iyo weelahaas ilaa afar nabar oo xaarisa iyo afar nabar oo noocaas baa ka sokeeya mid dee diirkuu ka qaatay iyo mid ka dhiisisay iyo mid cadka kala badha iyo weelaha markay laftu cadaataa muudixa la ydhaha marka haddaba kuwa ka sokeeya muudixada ah iyaga waa xukuuma xukuuma macnaa wax shan halaad ka yaran wey xagga ragga xagga dumarkana wax labiyo barh ka yar ayun baa loo eegaya wa ama almuudixatu muudixadiina wahya maabaa la ydhaha awdaxat ilcadm lafta cadaysaa muudixo la yidhaahdaa kamaa taqadama sidii inoo soo horu marae fa fiihaa khamsun min alibil shan halaad baa laga bixinaya muudixada geed jooga gartii waa yaqaan baa la dhiman jirana dhexalkii waa yaqaan odayaashu way wada yaqaanaan inay taasi shan ma'muumaduna dhowr iyo soddon tahay marka hore ay iska sii garanaya marka shan halaad ayaa muudixada laga bixinaya walaa takhtalif bikibariha wa sigariha iyadu isma khilaafto weynaaniyo yaraana oo masal haddii dee uu dilaaco labaatan qodob la talo iyo haddii maxaad caadadii lagu gujiyo laga taago waa isla shantii halaadun kale hadii laftii ay gaadho oo shareecadda ayaa dee qadartay iyada sidaa darteed baa dhakhaatiirta weli aanay la qabsaninoo markay caddayn ku samaynayaan nabarka wuxuunay kuusoo qorayaanuun inta inji ee uu dherarka yahay iyo inta ballaadhka uu yahay iyo inuu dhaawac culus yahay iyo inuu dhaawac fudud yahay waxaasunbay qorqorayaan laakiin cumqiga oo midhka keliya loo socdo ah marka wax la xaqayo caddayntii buu ka dhaafaya waa midhkii keliya had adna doonaysa odayaashu waa la ordayaano bahashiiba sidaas waa caddayntii dhakhtarkaanu haynaa markaa duula wa carqaru buu isna sheegaya oo dhiibli intay hoos u gashay ma sheegayo marka dee waa lagula talaya waxaa la yidhahdaa markuu caddaynta qorayo adeer bal hoosna intay utae farmasiga ama ka dhakhtarkii qoraya intaasuu noogu qor hoosay markaa uta waayo haddii dhakadii dee saanta laga wada saara iyo haddii maxaa laga taago waa shan lalaad unbay noqota isku xukuma wa baqiyat waxa hadhay jinaayaatu nabaro uqaru kale aahartu tarkaha inaan iska daayana waan doortay buuli lianlaa yatuula alkalaam si hadalku aanu igu dheeraaninoo dee horaan kugu soo sheegay kitaabku inaan mutawalaadka ku jirin mutawasidaadka uu ku jiro mutawasid intiina sheegay oo dulmar iyo dooc ahaanba xoogaa baa kuu sheegay markaa qayb badani waa maqanta laakiin waxaad ka raajici karaysaa dee kutubaha mutawalaadka masal dee kitaabkaa sheekhu aada u alifay cabdilqaadir cawd oo kale si mucaasirana kole u qoray baxsi u gaara dee labada mujalladba wuxuuna ka hadlayaan jinaayaadka ayuunbay ka hadlayeen iyo xuduudda oo keliya unbuu u qoray kaasaa aada uga warramaya inta badan waxa uhi walaa tajibu diyatu diya magtii ma waajibayso biqatli lxarbiyi walmurtad haddii la dilo xarbi iyo murtad magi kama waajibto xarbiguna waa kii dadka muslimiinta ha la dagaalamaya murtadkuna waa kii gaaloobee dadka dhex joogay hadduu qof dilo iyaga kama waajibaysa maxay magi inuu halka qofkani dilo dee kan xarbiga ah waaba dawfa ummadda islaamka ahayd bay taye waa mid wuxuu kiristanku faafinaya ama waxa uu dadka muslimiinta mudulimaadku haya oo la dagaalamaya oo weerar ku yahay markaa kii dilay dee lama odhanayo magti gaalada bixi kan murtadkaana dee waxay ahayd maxkamaddu inay disho ama imaamka muslimiinta uu dilo laakiin qof ummadda islaam ka mid a hadii ay dhacdaba uu dilo dee kayru macsuumu dan bu ahaa dhiigiisu mid macsuuma mu ahayn markaa dee loo doodo la idhaahayo hebel buu ahaa islaamku ma sheegin waman wajaba haddaba rajmuhu fi lbayina qofka rajmigiisu markhaati uu ku sugmo iqraar ma ah markhaati qofku ku sugmo aw man taxatama qatluhu ama qofka dilkiisii uu waajib noqdo fi lmuxaarabati markii muxaarabada iyo dagaalka lagu jiray baa dilkiisii uu waajib noqday waaya kaana isagana magi kama waajibayso walaa cala sayidina kuma waajibayso biqatli cabdihi haddii addoonkiisa dilo halka horun bay la socotaa walaa tajibu diyatu biqatli haaulaai kuwan oo isku xidhiidsan magi kama waajibta haddii la dilo xarbi wuxuu soo sheegay xarbigi iyo murtadki kii rajmigiisu waajibayna sidoo kale weeye zani muxsana bu ahaa islaamku wuxuu sheegaya in dhagax lagu dilo marka dee cidda dilaysaana waa iska macruuf oo waxa weeye cidda dee ummadda u xilsaartay hawsha ah marka qof kalaa ku daqaqamayo dilay kabakaw kaga siiyey markaa isagana lama dilayo laakiin isaga waxa uu ku qayday bilbayinati buu ku qayday albayina haddii uu macnaha iqraar ku sugantay sinadani dee iyada wuu ka noqon karaa qofka oo inuu ka noqdiyo in kale in la weydiiyo wey oo la idhaa miyaad ka noqotay sinadii aada qiratay mise weli waad kusi adag haduu idhahdo waan ka noqday dee maxaa la dili ka dhacdaye laakiin tan markhaatiga kol haddii afartii markhaati sugmaan dee ka noqosho male saas u kala qaadaya waman taxatama qatluhu fi lmuxaarabati dagaalka dhexdiisa qofka dilkiisa uu waajib noqday kaan qatala albaaqi waay caadilan aw bilcagsi falaa tajibu diyatu calaa waaxidin minhumaa oo dadka buqaada ah baabkii buqaada wuu soo wadaaye iyo muslimiinta dagaalka dhex mara iyagana ciddii ku dhimato mag ma leh mag ma laha oo qofkii islaamka ay dileen iyagana mag la weydiin maayo qofkii caadilkaa ka baaqigaana isagana maya falaa tajibu diyatu calaa waaxidin minhuma wadaahiru kalaami lmusanifi anahu laa tajibu diyatu calaa man qatala waaxida min haaulaai walaw kana milahum sayidkiina waa sidoo kale biqatli cabdi adoonkiisii haddii uu maaragtay dilo isaguna mag ma leh yaa qaadan lahaa de isagunbaa qaadan lahaa isagunbaa ku waxla faslun fi kafaarati lqatl halkana waxa uu ku sheegayaa kafaaradii dilka masalan qofku hadduu wax dilo si kastaba ha u dilo wax laga maarmaana inuu markaa kafaaro bixiyo kafaaradii waaba la iska ilaaway ma kafaaradaa suuratu nisa ay ka warramaysa ilaahay ku caddeeyay tajibu lkafaaratu kafaaradii waxay ku waajibaysaa calaa man qatala qofka dila man yaxrumu qatluhu qofka dilkiisuu xaraam yahay qofka dila qofka dilkiisuu xaraam yahay qof kasta oo dila kafaaraa lagu leeyay waa la sheegay kafaaradana waxay tahay lixaqi illaahi tacaala ilaahay xaqiisa dartii bay u waajibaysaa oo lixaqi illaahi tacaala ayaa waxay ku tacalluqaysaa tajibuda hore ee yaxrumuda kuma tacalluqayso ila waataynu soo nini tatbiiq alcamali fi cilmi naxw markaynu samaynayno jaari iyo majruurku had iyo jeer meesha uu ku tacalluqayo waxaa lagu gartaa macnihiisa unbaa kasoo dhexbaxay isagoo duuban wax talqiin un lagu helo weeye laakiin shuraaxdu aanay ku iftiimin karayn oo haddii imika yaxrumuda lagu tacallujiyo iyo haddii tajibu lagu tacallujinayo dee farqi weyn baa imanaya xukumkiiba isbedelayaba tajibulkafaaratu way waajibaysa lixaqi illaahi tacaala bay uwaajibaysa magtiina maxay uwaajibaysa lixaqi ilaadamiy qofkan bani aadamkaabaa lagu sabirsiinaya kafaaraduna gafkii qofkani ilaahay xaggiisa uu ka galay baa lagu asturaya laakiin haddii yaxrumuda lagu tacallujiyo yaxrumu qatluhu xaraam yahay lixaqi illaahi tacaala uu xaraam yahay bay noqonaysa oo keebaa markaa dilkiisu uu ligayri xaqillaahi xalaal u yahay wey rabakayma markaa qofkan magtii qofkan waxaan leeyahay dilkii kafaaradu ay kaga waajibayso khaطa'an kaana aw camdan khaطa'an kaana aw camdan dilka qofkani geystay ama gef ha ahaado ama ogaan ha ahaado soo adiga arkaya aayadda sawaan waxa isku mida ladimahu qisaasun aw diyat aw lam yalzamhu shay-un minhuma qofkan isaga ah wax dilay ama qisaasa lagu yeesho ama mag ha lagu yeesho ama yaa midnaba lagu yeelan haddii qisaas lagu yeeshay iska garata haddii qisaastii laga daayo mag laga qaatana garata haddaan labada midnaba lagu yeelana waa sidee jawaaba laga cakeeday faqad jacalnaa liwaliyihi sulaanan baa l sulaankii baa wuxuu noqday kii wixiga ka dhintay baa wuxuu hi adeer magna ku weydiin maayo kuna qisaas ma iska fid soo ma heli karo faman cufiya lahu baa le waa loo cafiyey le cafis buu hela markaa kol haddii midnaba yuu ku waajibinay xaqii ilaahay meesha wuu yaalla kan la xaliya wa xaqii aadamaha wey markaa kafaaradii ilaahay waa inuu qofka bixiya kam wa kam imisa imika wax dilayo aan taa sooba qaadin bayada baabul kafaarahaasi maktuun baa laba yar rafanaya dabeetana bas wey kafaaradii buu markaa sheegay waxa i waha waa kafaaradaasi cidku raqaba addoonoo qoor la xoreeyo wey fain lam yajid haddii aanu helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiidhsan oo qofkii uu soomo weeyaan waaya marka iyada dee idcaamkii kuma jiro midda kale waxa u horeynaya dee qoorta iminka qoorba ma hayno marka wuxuna noqonaysaa dee inuu qofkii wax dilay laba bilood soomo oo xidhiidhsan mutataabica dadka ha loo sheego xaqi ilahay uu ku lahaa qofkani si uu guto falaw qatala hadduu dilo qof nisaaa ahli lxarbi wa wlaadahum dadkaa gaalada ah ee cadowgee la ishayo lala dagaalamayo dumarkooda iyo ubadkoodii buu laayay falaa kafaarata iyada kafaara malaha sababtuna waxay liannahum iyagu waa in xaruma qatluhum dilkoodu xaraam ha noqdo oo nebigu ha nahiyo laakin laa lixaqi illaahi tacaala may ahayn bal lixaqi lghaalimiina dadkan mujaahidiinta abaa loo danaynayo lalahaa qaniimaha ka dhigteen markaa qofka qaniimadii ka laaya ama ka baabi'iyo dadkii qaadan lahaa ee mujaahidiinta ahaa isaga kafaaro laguma laha guud bisababi ma fawatahu calayhi min tamliikin wakada laa kafaarata biqatli lmurtad waqaطici طariiq wazani lmuxsan ida qatalahum kayru limaami waman wajabat calayhi lkafaaratu low uktusa minhu lam tasqut minhu lkafaara hadii lagaba qisaaso oo qofkii kaw lagaga siiyo kafaaradii way daba socon wayaan la weydiin dhibayba xoolihiisa laga bixin sababtii sakadaba laga bixin jiray iyo waxyaabihi waajibaadka aha ee lagu lahaa anna waa laga bixin doonaa kafaaradii iyo nadarkii iyo marka laa lixaqillaahi tacaala kuwan looma diidin markanuu nebigu uri dumarka yaan la laynin ahl gaalada iyo caruurtooda iyo ee waxaa la lahaa mujaahidiinta haloo baaqi yeelo kolka wallahu subxaana wa tacaala